الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الغرض من إلقاء الخبر waxaan soo marnay shalayto inuu u qaybsamo kalaamku inuu u qaybsamo khabar iyo inshaa marka laba kelmadood la isu geeyo iyo wixii ka badan oo la sameeyo tarkiib marka waxaan doonayaa in hal su-aal aan hormariyo halkaa su-aal waxa weeyaan waxaynu nidhi marka labada kelmadood la isu geeyo la tarkiibiyo wax isnaad leehdaa ka dhexeeya isnaadkaasi muxuu yahay yaa sheegaya alisnaad أي عبد الرحمن ضم كلمة إلى كلمة أخرى على وجه آه على وجه يفيد الحكم بإحداهما على الأخرى ضم كلمة كلمة لوجي إلى كلمة كلمة كلا إلى كلمة أخرى على وجه سنة اللي سقوجي ama wejigaa iyo sidaasoo yufuudu lxukma faa'iideynaya in la xukumay biixdaahumaa midda mid lagu xukumay cala luqrata kale oo labadooda laisku xukumay marka midda maxkuumun bihiga ah ta la xukumay magaceed maxkuumun bihiga maxaa loo yaqaanaa waa su-aal labaad haye musnad baa loo yaqaana maxkuumun bihiga waxaa loo yaqaanaa musnad maxkuumun calayha alkalimatu almaxkuumu calayha kelmadda la xukumayna ee xukunka lagu ridana maxaa loo yaqaanaa adig waad qaadatay usnad ilayhi mal khabaru mal khabaru khabarku muxuu yahay maxaa khabar la yidhahdaa cabdikariim waad qaadatay khabar maxaa lagu tacriifiyey haye shay laga warramay dee tacriifkii yara qaacidada yar miyaan usoo boodi karayn haye ها الخبر محتمل الصدق والكذب لذاته هذا توقعوا هلك وحين إن شاء الله تعالى ما تقول قلنا الدرس الثاني من علم المعاني من كتاب البلاغة الواضحة وحويا الغرض من إلقاء الخبر وتشيدوينك لو شيغو هذا الخبر لو شيغو qofku markuu khabar sheegayo intee ujeedo ama muxuu ka yeelan karaa ujeedooyin qaacidada idin qorana waxay odhanaysaa ah alqaacidatu athalaathuun waa qaacidada soddonaadee alaslu fi lkhabari khabarka waxaa u asala an yulqaa in loo rido ama loo sheego liaxadi qaradayni laba laba ujeedo midun in loo sheego markuu qofku war ku warramayo war sheegaayo laba ujeedo inuu midun u sheego ayaa asala aluulaa ujeeddada hore ama alif ah waxa weeyaan ifaadatu lmukhaatabi ifaadatu lmukhaatabi qofka uu la hadlaayo inuu u faa'iideeyo alxukma xukunka aladii xukunkaasoo tadamanathu ay koobsatay aljumlatu jumladu ujeeddada koowaad ee war loo sheegi karaa waxa weeyaan qofka lala hadlaayo in loo faa'iideeyo xukunka waa isnaadka aynu sheegaynay baa xukun la yidhaahdaaye nisbada udhaxaysa weeyaan bayna almusnad walmusnad ilayhi ayaa la yidhaahdaa xukun ifaadatu lmukhaatabi alxukma xukunka in loo faa'iideeyo alladii xukunkaasoo tadamanathu aljumlatu jumlada ay koobsato wa yusamaa waxaana lagu magacaabaa dalika alxukmu xukunka waxaa lagu magacaabaa faa'idat alkhabar khabarka faa'iidadiisa faa'iidada iyo ujeeddada laga leeyahay warka bah ifaadat lmukhaatabi waxaa kale loo sheegaa warka qofka mukhaatabkaa in loo sheego ana almutakalima qofka hadlayaa caalimun inuu og yahay bilxukmi xukunka inuu og yahay yacni qofkan warka sheegayaa waxa uu hadalkaba u sheegay oo u soo arooriyey waxa weeye in isaga laftiisa laga fahmo ama laga garto inuu hadal warkaale hore ula socday wa yusamaa dalika kaana waxaa lagu magacaabaa kaa dambena waxaa lagu magacaabaa laazima alfaa'idati baa lagu magacaabaa laazim alfaa'idata waa laga magacaabaa qaacidada waxa weeyaan koob iyo soddonaad qad yulqal qad yud- yulqaa alkhabaru khabarka in loo sheego ama loo rido ayaa laga yaabaa liaqraadin ukhraa ujeeddooyin kale ujeeddooyinkaas oo tufhamu laga fahmo min asiyaaqi socodka hadalka hadalku siduu u wadmayo ee u soconayo minha maa ya'ti haddaba kuwa intaynaan u gelin amhilada aan eegno wuxuuna yidhi ee mashaayikhda kitaabka qortay waxay yidhaahdeen waxaa hadalka loo sheegaa laba ujeedo oo aasaas ah asaasayni ujeeddada koowaad waxa weeyaan ifaadat lmukhaatab alxukma aladi tadamanathu aljumla haddii markaa ardada yaryar loo dhigayo oo la yidhaahdo wulida annabiyu sala allahu calayhi wasalam caam alfiil wulida waa la dhalay annabiyu nebigii sala allahu alayh wasalam hooyadiis baa dhashay caam alfiil sanadkii la odhan jiray sanadkii maroodiga ilaa berigaa hore taariikh la- lama tirsan jirin carabta waxaa la dhalay sanadkii maroodiga wa uxiya ilayhi waxaa loo waxyooday oo waxyigu ku soo degay fii sinni alarbaciin isagoo afartan jirkii ku jira sanadkii afartanaad wa aqaama bimakata maka wuxuu sii joogay risaalada dabadeed halaasata cashrata sanatan saddex iyo toban sano wabilmadiinati madiinana wuxuu sii joogay casharan hadalka ee toban buu sii joogay hadalka ujeeddadiisu waa maxay waxaa loo yaqaanaa faa'iidatu alkhabar qof aan aqoon oo yar oo ardayo hadda wax bilaabay marka aad u sheegayso siirada nebiga sal allahu alayh wasalam oo aad leedahay nebigii wuxuu dhashay caamulfiil waxaa loo waxyooday isagoo afartan jira maka wuxuu sii joogay saddex iyo toban madiinana wuxuu sii joogay eh, toban aad sidaa ku leedahay oo qofkii barayso wixii barayso adigoo u faa'iideynayso waxaa loo yaqaanaa maxay faa'iidatu alkhabar baa loo yaqaanaa haddii lagu idhaahdo hebel inan baa u dhashay ninka aad u sheegaysa ana aanu ogeyn maxaa markaa kaana loo yaqaanaa faa'iidatu alkhabar baa loo yaqaanaa faa'iidatu alkhabar misaal kale haddii aynu ka bixinno wuxuu yidhi sheekhu kaana cumar ibnu cabdilcaziiz cumar ibnu cabdilcaziiz wuxuu ahaa khaliifkaas ee cumar ibnu cabdilcaziiz ee ibnu marwaan ibnu xakam alumawi wuxuu ahaa laa ya'khudu mid aan qaadan min beyt ilmaal markii uu khilaafada yimi ee uu madaxda muslimiinta qabtay waxa uu ahaa mid aan ka qaadan bankiga shay aan waxba lacagta xoolaha muslimiinta waxba kama qaadan jirin walaa yujri ma siin jirin calaa nafsihi naftiisa min alfay fayga gaalada laga soo helana dirhaman dirham qura kama qaadan jiro kaa laftiisa waxaa weeyaan waa faa'iidatu lkhabar marka saa laynoo sheegay waayahay saddex qof baad waxaad ku tidhi nin goor hore soo kallahay baad aragtay markaasaad waxaad ku tidhi laqad nahadta waxaad ka soo kacday min nawmiga hurdada alyawma maanta mubakiran wakti hore maanta hurdadiin iyo wakti horead ka soo dhaqaajisay hurdada waa adigii waxay dhaqan ku ahaan jiray inay inaad ku raagto qofkan hadda aad leedahay hurdadii baad ka soo kacday isagaaba soo kacay oo hurdada ka soo toosay maxaad ugu sheegaysaa macnaha inaad adiga laftaadan mutakalimkahay og tahay nin eh, inuu ku ogaado kan mukhaatabkaahay inaad wakti hore yacni aada ogaatay inuu wakti hore soo kacay oo waxaa la yidhahdaa laazim alfaa'ida baa la yidhahdaaye isaga dee ninkan u faa'iideyn maysid inuu isagu hu- hurdadii mar hore ka soo kacay u faa'iideyn maysid isagaaba soo kacay laakiin waxaa faa'iidada hadalkaa ku jirtaa ay tahay inaad ogeysiiso ninka aad la hadlayso inaad adigu og tahay inuu mar hore soo kacay nin beertiisii ka shaqaysanaya ayaad u timo waxaad ku tidhi anta adigu tacmalu waad shaqaysaa fii xadiiqatika beertaadan yar waxaad falataa kullayon maalin walba hadda beertiisa isagaa falanaya marka maxaad ugu sheegtay inuu beertiisa falanayo inaad adigaagan mutakalimkahay og tahay inuu isagu beertiisa ka shaqeeyo maalin walba waxaa loo yaqaanaa laazimu alfaa'ida laazimu alfaa'ida qaala yaxya albarmakiyu wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahdo eh, yaxya oo baraamikada ka mid ahaa yukhaatibu isagoo la hadlaya alkhaliifata haaruun arashiid niman baraamiko la yidhaahdo ay isku fiicnaayeen markii hore haaruun arashiid alkhaliifat alcabaasi ayuu markii dambe laayay oo xanuujiyey dulli buu baday intuu maarata u kala firdhiyey marka ninkan oo yaxye la yidhaahdo oo barmeki oo shaacira ayaa maaragtay khaliifkii gabaygan ka hortiriyey wuxuu yidhi ina albaraamikata aladiina rumuu ladayka bidaahiya sufru lwujuuhi calayhimu khilacu lmadal khilacu lmadallati baadiya ina albaraamikata baraamikadii aladiina kuwaasu rumuu lagu ganay ladayka agtaada bidaahiyatin musiibada weyn nimankii baraamikada la odhan jeeray agtaada musiibada weyne ka qabsatay sufru lwujuuhi weeyaan waa niman macnaha wej gaajoonaya oo macluulaya wey asfar waa maxaa la yidhaahdaa midabkan dee aynu ahno boodho boodhaha cawla haa cawlan waxa weye dee ninkii carabka ahaa markuu gaajoodo ee wejiga caddaa wejigiisa siduu noqonayaa intuu ma garanaysaa xoogaa yar ee dhiig rooro oo haddana maaragtay madow oo kala noqdo ayaa dee w asfar buu noqonaya mi markaa dulligiiba waxuu leeyahy sufru wujuuhi niman gaajoonaya weeyaan calayhim waxaa ka muuqdaa calayhim baadiyatun waxaa ka muuqdaa khilacu almadallati dharkii dulliga ayaa saaran nimanka marka markuu leeyahay yaxya albarmaki sidaa ku leeyahay khaliifada maxaa uu ujeeddada halkaa uu u sheegayaa maxay tahay haaruun arashiid waa taxasur wax la yidhahdo qoomamo bareeg marka qaacidada ku noqo qaacidadu maxay leedahay qad yulqa alkhabaru khabarkii in la tuuro ayaa la arkaa liaqraadin ujeedooyin ukhraa kale taasoo tufhamu min asiyaaq oo labadii aan soo sheegnay aan ahayn labadii ahaa maaragtay faa'iidatu lkhabar iyo laazim ulfaa'ida aan midnaba ahayn oo ujeedooyinka maxaa ka mid a alistirxaam u naxariis naxariis dalab hadda haaruun rashiid waxaa la leeyahay war nimanka dhibaataysa ade u naxariiso waxyaabaha kaloo hadalka loo sheego waxaa ka mid a khabarka loo sheego idhaaru dacfi inaad muujisato daciifnimo iyo taagdarro waxaa kale oo ka mid a waxyaabaha loo sheego idhaaru taxasur qoomamo inaad waxaa ka qoomamoonayso inaad muujisato waxaa kaloo loo sheegaa hadalka fakhri iyo faan waxaa kaloo loo sheegaa alxasu cala asacyi waaljiddi in laysku maaragtay gooriyo shaqada marka hadda ninkaas la yidhaahdo yaxya albarmaki wuxuu hadalkaa ugu sheegaya shicirkaa ugu sheegaya dhibaatada haysata nimanka waa istirxaam u naxariiso naxariis dalab buu naxariis buu ka raadinaya wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi xikaayatan isagoo oo ka xikaayoonaya can zakariya calayhi salaam nabiyullaahi zakariya iyo markuu gaboobay isagoo aan carruur lahayn ayuu wuxuu yidhi zakariye rabbi rabbigayow inii aniga wahana alcadmu laftii way way jilicdo way daciiftay lafahayga way daciifeen minii xaalay aniga laftaas xaggayga ka tahay lafahayga way daciifeen washtacala waa ololay alra'su madaxiina waa ololay madaxaygina waa ololay shayban ciro darteed yacni dabma qabsane waa ciroobe marka oday oo lafiina gaboobeen oo meel walba aa iskale xanuunsanaya madaxiina caddaaday madaxan cad laftiisu dee taagdarru ka warramayaaye qofka enerjigiisi inuu tegay oo awooddiisi intii badnay tagtay haddaba oday oday si anoo kale xoog lihina waa iska jiraa ogaada dayib marka oday walba ha ku tagni madaxaad dayib markaa wuxuu washtacala waa ololay alra'su madaxiina waa ololay shayban cira ayuu la ololay marka uu leeyahay nebiyullaahi zakariya rabbi rabbigaow inii wahana alcadmu lafahaygii way daciifeen washtacala waa ololay alra'su madaxiina shayban cira ayuu la ololay rabbigiisu sowma oga nebiyullaahi zakariya in madaxiisiina uu ciroobay isaguna uu taag daranyay sowma oga ha muxuu warkaa ugu sheegayaa idhaaru dacfi baa la yidhahda idhaaru dacfi dacfigiisii buu muujinayaa ilaahow dacfigaygaa dartii iigu naxariiso daciif baanahay miskiina ya rabbi inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiirun tee nabi muuse yidhi oo kale rabbi rabbigaayo inii anigu lima anzalta ilaya min khayrin wixii aad ii soo dejiso oo khayr ah faqiirun waa isaga baahanahay ilaa markuu la soo eryaday oo meel cidla oo aan waxba ka garanayn yimi oo meel geed hoostiis ka fadhiistay ayuu hadalkaa yidhi ilaahayna waa ogyahay inuu faqiir u yahay muxuu leeyahay hadalkaa uu leeyahay idhaaru dacfi baa la yidhahdaa dacfigiisii buu muujisanayaa qaala axadu alacraabi nin oo maaragtay reermiye ah axadu alacraabi reermiyiga mid ka mida ayaa yidhi yarsi kii oo u barooranaya weladahu inan ka dhintay buu u barooranayaa odaygaa reermiyiga ahi muxuu yidhi lamaa dacawtu sabra bacdaka waalasaa ajaaba alasaa dawcan walam yujib sabru وإن ينقطع منك الرجاء فإنه سيبقى عليك الحزن ما بقي الدهر لما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر ولم يجب الصبر بحر طويل بالي هذا بحوث ما في عينيه وحولي لما دعوت الصبر مركان صبرك ويراي بعدك أديك دبدا إنك يوم مركان دمتي أن صبرك ويراي صبر وكالي أن صبره والأسى مرقدنا أن ويراي oo aan idhi murugay adiguna ii kaale war sabaro adiguna ii kaale muruga murugadana waxaan rabaa inaan ugu murugoodo inankayga dhintay sabirkana waxaan rabaa dee inaan ilahay dartiisa ka sabro oo dee aan sabro labadoo markaa isku ka yimaadaan baan doonayay buu idhi ajaaba waxay ajiibay buu idhi alasa murugadii bay ajiibtay dawcan xaalay tahay mid adeecaysa murugadii markiiba way timiyo murugadii oo dhan baa igu soo xaadirtay buu idhi walam yuujibi ma ajiibin buu idhi asabru sabirkiina ima ajiibin soomaan odhan hoy kaalay sabirow kaalay oo ii kaalay soomaan odhan sabirkii ima iman buu idhi murugadiina waa ii timi fain yanqadic haddii uu go'o minka adiga inay ahow arrajaahu rajihii aan kaa rajaynayey ilaa inaan inaad weynaato oo xitarto oo inasisaabo aan kaa rajaynayey haddii rajihii aan kaa qabay uu sidaa ku dhammaaday oo aad dhimatay fa innahu arrintu waxay tahay sayabqaa calayka alxusnu murugada ayaa baaqi noqonaysa aan ku murugoonaayo maa baqiya dahru inta zamanku baaqi yahay inta zamanku baaqi yahay oo dhan maaha waa intuu isagu nool yahay ilaa isagoo hadduu dhinto waxbaa isla dhintaa dayib marka wuxuu leeyahay bal hadda hadalka markaa maxaad ka fahamtay ujeeddada odaygaas hadalkaa u tirinayo idhaar taxasur waa qoomamon qoomamo marka waxay yidhaahdaan waxa uu hadalkii u baxay idhaaru taxasur buu u yimi bay leeyihiin baleegada ninka camar ibnu kalsuumna waa ninkaad garanaysid camar ibnu kalsuum waa axad shucaraa aljaahiliyiin oo qasaacidu qasaa'idu sabcana mid leh fakriga ayuu ku caanbaxay iyo faanka waa ninkii lahaa maaragtay berigana dadka iyagii iyo waxa iyagii baa buuxiyey badaha oo dhanna doonyaha iyagiiyo maraakiibta iyadii baa maraya hadda doonyaba ma jirin aad buu faan badnaa wuxuu yidhi idaa balaqa alfitaamu lana idaa balaqa alfitaama lana sabiyun تخر أو تخر تخر له جبابرة الساجدين جبابرة إذا بلغ هديو قارو ألف طام الناس كدينتا ناس كمركة لقد يا هديو قارو لنا أنا حاول نصب نادي السبيل إنا يرو السبيه هديو قارو وقت اللي قدين لها الناس كهديو قارو تخر له خر يخر ويخر ميولنجين تخر له وحا ودعده aljabaabiru jabaabirada nimanka waaweyn ee jabaabirada baa laho isagaa u dhacaa saajidina xaalo isjuudsan yihiin oo macnaha waxa weye inanka yagaa yar waa loo sujuudaa wey mar hadduu heerkaa gaadho hadalkaa muxuu leeyahy idaa balaqa ma runtiisa runtii maaha idaa balaqa alfitaamu lana sabiyun takhiru lahu ljabaabiratu saajidiina waa fakri iyo faan weeyaan kataba wuxuu qoray daahir ibnu xusein ninka la yahda alcabaas ibnu muusa alhaadi wuxuu u qoray waqad istabta'ahu isaga oo ka raagsaday fii kharaaji naxiyatihi isagaoo ka raagsaday wax soo saarkii yacni dhinaciisa ka soo bixi jiray badhasaa buu ahaayo wax soo saarka wixii soo baxay buu keeni jiray ayuu wuxuu ku yidhi walaysa akhu lxaajaati min maat man maat man baata naa'iman walaysa akhuuha walaakin akhuuha man yabiitu calaa wajal walaysa akhu lxaajaati baahida iyo xaajooyinka ninka u saaxiibka ahi ma aha man baata naayima ninka iska seexda ninkii hawl laga rabee shaqo loo dirtay ka iska seexda ma aha walaakin akhuuha ninka shaqada ku habooni waxa weeyaan man yabiito ninka ku baryaya calaa wejhi albaqdin oo macnaha degdegaya taasna waa maxay markaa istibdaa baa la yidhahdaa alxasu ala cala sacyi waljiddi marka insha allahu tacaala halkaas haddaad kitaabka haysataan waad eeganaysaanoo waad maxaan ku dhahdaayey amhilada faraha badan namuudajka kitaabka uu sheegayo ayaad ayaad soo eegi doontaan si aad u fahamtaan insha allahu tacaala jumalku say kale yihiin adrubu lkhabar noocyada khabarka noocyada khabarka hadda waxaan haynay ujeedada khabarka loo sheego haddana waa noocyada uu khabarku ka kooban yahay maxay qaacidada marka ay odhanaysaa qaacidadu waxay odhanaysaa اللهم صل على محمد خبرك للمخاطب ثلاث حالات ninka aad la hadlayso qofka lala hadlaayo mar walba saddex xaaladood buu leeyahay nimankan balaaqadu waxay ku barayaan inaanad iska hadlin markaad hadlayso hadal laga fekeray oo laga laga fiirsaday oo mugle inaad ku hadasho saasoo kale waxay ku leeyihiin qofka marba hadalka aad u jeedinayso waa inaad eegtaa bay ku leeyihiin waa inuu qofkaasi ahaadaa bay ku leeyihiin kal mariidi sida nin xanuunsanayo kale adiguna ka dabiibi sida dhakhtarka oo kale waa inaad noqotaa marka bal la waran ninka dhakhtarka ahi marka uu mariidka ama qofka jiran uu u qorayo dawada dawa halkeebuu u qorayaa haddii maaragtay tii caloosha u qoro isagoo madaxu xanuunayo soo qalad ma noqonayso waxaa laga yaaba dee inuu xanuun kale ku beero marka waxay ku leeyihiin hadalka hadal miisaaman oo ninka yani dawo u noqon kara ku hadal haddaba waxay ku leeyihin lilmukhaatabi qofkaa mukhaatabka ah ee lala hadlaayo halaasu xaalaatin saddex xaaladood baa u sugnaaday oo uu leeyahay xaaladda koowaad waxa weeyaan an yakuuna waa inuu ahaado ninkaasi khaaliya dihni mid ka maran maskaxdiisu mid ay ka maran tahay min alxukmi xukumka aad sheegayso warkan aad sheegayso ee ninkan u wado maba ogeynba warna kama hayn wa fii haadihi alxaal xaalka qofka hadduu ku sugan yahay oo markaad hadalka isaga sheegtaba uu iska kaa rumaysanayo yulqaa ilayhi alkhabaru khabarka waa loo sheegaa khaaliyan kii oo ka maran macnaa hadalkaasi isagoo ka maran min adaati tawkiid isagoo wax tawkiida aanad ugu darin baa hadalka loo sheegaa oo waxa la sidaas iyo sidaasaa jirta ama sidaasu ma jirto wa yusama hada darbu noocaana waxaa la yidhaahdaa hadalka ka mida min alkhabari hadalka ka mida ama warka ka mida ee aan wax tawkiidana lahayn waxaa loo yaqaanaa ibtidaa'iyan hadalka ibtidaa'iga baa u taqaanaa balaaqadu ka labaad ama beh an yakuuna waa inuu ahaado ninka aad hadalka u sheegaysaa mutaradidan mid ku ka shakisan fi lxukmi xukunka xoogaa in yar khaaliyan isaga oo weliba taaliban isagaoo doonaya dheh an yasila inuu gaadho ilal yaqiini yaqiin inuu gaadho ka gaadho fii macrifatihi khabarka aad u sheegayso garashadiisa inuu runta soo taabtana waa doonaya xoogaa shakina waa ka qabaa wa fii haadihi alxaal xaalka yaxsunu waxaa wanaagsan tawkiiduhu in loo adkeeyo oo adawaatu tawkiidka uu sheekhu inoo sheegi doono in loogu daro ama mid ama laba ama saddex wixii loogu daray loogu daro waxaan leeyahay laba mid iyo wixii ka badan in loogu daro mid iyo wixii laba iyo wixii ka badan loogu daro ayaa fiican wa yusama waxaa lagu magacaabaa maya kan mid baa loogu daraya waan ka xumeeya wa yusama waxaa lagu magacaabaa hada darbu noocan talabiyan baa lagu magacaabaa qofku markuu xoogaa ka yar sheegsan yahay hal tawkiidna loo laqsiinayo hadalka oo ama dhaar loogu yarlanayo wallaahi aada odhanayso ama inna iyo wax la mid aad odhanayso ugu yar adkaynayso hadalka noocaasa waxaa loo yaqaana talabiyan baa loo yaqaanaa jah waxa weye an yakuuna waa inuu ahaadaa ninku munkiran mid diidaaya lahu hadalka aad u sheegaysaba in diidayaba oo jaaxida waa inuu ahaadaa xaalka saddexaad wa fii haadihi alxaal xaalka yejibu waxaa waajiba xagga waana balaaqada ee an yu-akada in loo adkeeyo alkhabaru hadalka ama warka aad u sheegaysa in loo adkeeyo ninka bimu'akidin adkeeye hadal adkeeye xadal xoojiye mu'akidku waa muqawi altawkiidu altaqwiya weeyaan aw aksara ama wax ka badan inaad ugu adkayso calaa xasabi inkaarihi adoo raacaya si inkaarkiisu marba inta uu leegyahay quwatan xagga xoogga wa dacfan iyo xagga yaraanta wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa hada darbu noocan inkaariyan baa lagu magacaabaa oo hadalku balaaqada khabarka la sheegaa saddex derajuu leeyaho ibtidaa'i iyo talabi iyo inkaari baa la kala yahdaa haddaad hadhow tafsiirka marayso oo tafaasiirta doonayso inaad aragto inkaari hadday ku yidhaahdaan waxay ujeedaan waa hadal la diidanaa deedna mu'akidaad la saaray hadalka hadday idhaahdaan kalaamkani waa dalabina hal mu'akid baa saaran oo mid xoogaa mutaradida ama saa'il ah oo yaro ku weydiinayana waxa yaro ii cadday ku leh ayaa loo sheegaa hadalka hadday ku yidhahdaan waa ibtidaa'ina waa ka maran yahay wax mu'akidaada ka maran yahay oo khaaliyaduhni baa loo soo tuuray haddaba litawkiid alkhabar khabarka adkayntiisa waxaa u sugnaaday adawaatun kasiira adawaad fara badan ayaa la carabtu ku adkaysaa hadalkeeda minhaa waxaa ka mid ah inna wa anna inna inna wa anna litawkiidi samayna odhan jirin naxwaha inna ya anna tawkiid weeyaan macnaheed macnahoodu waa tawkiid waa tawkiidu nisba oo musadkii musnaduleyhiga nisbada kaaysa ama khabarka iyo maaragtay ismiga khabarka nisbada ka dhexaysa ayay adkaynayaan waxaa kaloo tawkiidkana waa tawkiid ka mid ah walqasam dhaar dhaarta waxaa kaloo ka mid ah laamul ibtidaa laam la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid ah nuunaa atawkiidi tawkiidka iyo xoojinta labadeesii nuun ayaa ada waa tawkiid ka mid ah waxaa ka mid ah axrafu tanbiih oo alaadin iyo ama iyo haa iyo so haada mayna odhan haada waa litanbiihi lafteedu tawkiid bay ka mid tahay oo inaad daa tidhaahdo daa daa qalad kani waa qalad inaad tidhaahdo iyo haadaa qaladun inaad tidhaahdo waa kala yar balaaqa badan yihiin xagga tawkiidka dayib axrafu tanbiih waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha wax lagu adkeeyo walxuruufu zaa'ida xuruufta dheeraadka ah ee naxwaha aynu zaa'idka u naqaano oo xuruufta la ziyaadiyo ilaa sideed iyo waxaad noqotaa ayaa maaragtay ka mid ah waa qad xarafka qad la yidhaahdo xuruuful jarkaan u jeeda xuruuf zaa'ida marka ka waday waxaa ka mid ah adawaad tawkiidka wa amaa ashardiyatu waa ka mid ah amaada shardiyada ah amaa iyo amaadaa kala jira marka amaa waxay ka tirsan tahay xuruufu tanbiih amaana waa litawkiidi wa tafsiil weeyaan bal eeg haddaba amhilada eeg wuxuu ku yidhi hadalka waxaa loo soo turaa ninku isaga oo khaaliya dihni ah mithaalkiisu wuxuu noqonayaa wuxuu ku leeyahay kataba mucaawiyatu mucaawiya wuxuu u qoray mucaawiyatu ibn abi sufyaan ibnu xarbi mumayata ibnu xarbi soo ma ahayn alumawi radia allahu canhu saxaabigaas boqorkii muslimiintana ahaa waxa uu u qoray ilaa axadi cumaalihi barasaabiyadiisii mid ka mid ah ayuu u qoray hadal faqaala wuxuu ku yidhi laa yambaqii ma wanaagsana buu yidhi lana inaga aniga iyo adiga iyo wixeenoo dhan madaxdeenoo dhan inuma wanaagsanaa an nasuusa naasa dadka inaynu ku maamullo siyaasatan waaxidatan siyaasad qura inaynu ku maamullo ma wanaagsanaa haddaan saynu yeella amiir almuuminow laa naliinu jilicsanaan maynu jamiica dhammaanteen dhammaanteen rag wada jilicsan oo madax wada jilicsan noqon mayno oo haddii aynu jilicsanaano maxaa dhacaya fa yamraxu naasu dadku waxay ku kibrayaan filmacsiyati inayna caasiyaan oo xukunkeenna ka baxaan ayaa ka dhalanaysa oo dee gacan adag bay u yar baahan yahin marmar walaa nashtadu adkaana mayno rag wada adag oo wada qalqallafsanna noqon mayno kulahaa jamiica dhammaanteen oo haddaynu wada adayg wada noqno ka waran fa naxmilu naasa markaa aynu ku xambaarno dadka cala almahaaliki halaagida dee dadku waa halaagsamayaan oo wuxuunbaa kolley waxba xumaanaya walaakin hase yeeshee adigu takuunu anta adigu waxaad u ahaanaysaa lishiddati adayga iyo walqidati adigu hebelow badha saabkiisa soola hadlay wuxuu war adigu hebelow adigu dadka ku adkow gacan kulul ku soo kaxay wa akuunu ana aniguna waxaan u ahaanayaa lira'fati naxariista iyo raxmati yacni waxa weeyaan marka lagaa soo qaato adiga warqad iyo ambiil iyo wax lagaa soo qaato oo aniga la yimaado oo lay soo cawdo amiir almuuminiin ninkii hebel odhan jiray hadda camar ibnu caas oo dhan bayno radia allahu canhu matelan oo kale masar buu joogay soo ma ahayn gacan adag buu kusoo kaxayey marka uu warqad soo qaatay dabeedna u yimaado mucaawiye u yimaado anigi marka waa inaan maslixaa buu leeyahay oo waaniya oo xaajaadkiisi wixii yani macquul ah aan wax ka qabtaa adiguna adayga ku soo marka siyaasaddu saasay ku fiican tahay nin adag iyo nin jilicsan iyo nebiga sala allahu alayh wasalam maxaa leeyahay abubakar markii khulifadiisii wuxuu ahaa nin naxariis badan soo maaha arxamu ummatii biummatii abubakar soo nebigu ma odhan sal allahu alay wasalam waxa uu isku laray oo mustashaar ka dhigtay cumar oo xagga adayga ku kaxaya oo dadku ay ka baqaan yani ushiisaaso ay kaga daran tahay aayadaha qaar markuu usha ula baxo waayahay waxaa markaa saas oo kale wuxuu isku ladhnaa markaa mucaawiye iyo iyo camar ibnu caas shido iyo magaranaysa marka waa siyaasad ayay ka mid tahay saasuu leeyahay maarata marka hadalkaa ka waran wax mu-akidaada miyaad ku aragtaa laa yanbagii lana an nasuusa annaasa siyaasatan waaxidatan laa nalinu jamiican fayamraxu annaasu fi lmacsiya walaa nashtadu jamiican fanaxmilu nnaasa cala almahaalik walaakin takunu anta lishiddati walqilda wa akunu ana lira'fati waraxma wax adayg kuma jiraan marka waa hadalkaa nin khaaliyu dihnayo o iska kaa maqlayo markii aad hadalka u sheegtaba hadalkaagii iska dhegaysanaya ayaad hadalkaa u sheegaysa qaala abu tamaam ninkaasna wuxuu yidhi shaacirii xakiimba waa yahaye wuxuu yidhi yanaalu lfataa min cayshihi wahuwa jaahilun wayugdi lfataa fi dahrihi wahuwa caalimun walow kaanat alarzaaqu tajri cala alxija halagna idan min jahlihina albahaa'imu yanaalu lfataa wuu helaa qofku ninka raggaahi waa helaa hadda qofkao dhan buu u jeedaaye min ceyshihi noloshiisa waa helaa buule waho isaga oo jaahilun jaahil ah waxaa dhacaysa oo aad arkaysaa nin jaahila oo aan gambe oqon haddana ladan oo dhir- dhergaya oo lacag haysta oo qadada iyo quraacda iyo wuxuu doonaa buu cunaya maxaa ugu sarreeya beer beer buu dalbanaya maahan balaasuu tegaya oo uu ka dalbanaya dayib waa jaahil haddana waxba ma yaqaano wayugti lfataa wuu dhibaatoodaa qofkii maaragtay wuu faqriyaa alfataa ninkii ragga ahaa wa huwa caalimun isagoo caalima waxaad arkaysaa caalim dhan oo aan quraacdiiba soo qabanayn waar xaggay ka ahay marka taasi waa dhibaata buu yidhi walow kaanat ilarzaaqu buu yidhi haddaba hadday arsaaqdu ahaan lahayd tajri mid ku socota cala alxija caqliga haddii arsaaqda lagu qaybin lahaa caqli badnaanta iyo cilmi badnaanta iyo arrimaha ay ca- ku sa- ay arsaaqdu ku qaybsanaan lahayd oo dadku say u kala caqli badan yihiin oo arsaaqdooda u kala badnaan lahayd halagna way halaagsami lahayn idan mar hadday sidaa tahay min jahlihinna jahligooda darteed albahaa'imu xoolo ayaa wax siin lahaa hadday caqlinu arrintu tahay ilaahay baa dee wax siinayo waa kaa roobka u shubayo waa kuwa iska faafaya soo ma marka beri dhexdaasa uunbaa waxa weeye ee, abu tamaam iyo niman kale iyo waxay ka gebi jireen ninkan arsaaqda haysta ee jaahilka ah iyo caalimkan maktabada ku dhex baktiyey ee gaajada ee xabad kibisala marka waa kii xataa qaarkood ay munaafiqoobeen yaha waa kii lahaa wajaahilin jaahilin ya wuxuu yidhi wa caalimin caalimin acyad madaahibhu maxaa gabagabiga waan ilaawe waxaa jira yani nin caalim ahoo caalim ah oo aada u cilmi badan acyad madaahibuhu oo aan waxba soo qaban waaye meel alla meeluu maaragtay xaba dirham uu- uu roodhi siisto wuu soo qaban waaye wa jaahilin jaahilin nin jaahila oo haddana aada u jaahila talqaahu marsuuqan aada arkayso maaragtay isagoo is- arsaaqdiisa iska haysta hada aladii xayara alafhaama wasayara alcaalima nixriira eh, sindiiqan taasaa iga wareerisay buu yidhi oo ninkii caalimka ahaana sindiiq ka dhigtay murtid wuu ga- wuu gaaloobay bay idhahdeen kaasoo qadarka ayuu ku gaaloobo show basaaradun baa ku dhacday cilmigana dee muddo badan buu kusoo murxay marka een, waqtigaa waa inaga dhacaye marka sidaasuu yidhi bal hadalkaaga de wax tawkiida miyaad ku aragtaa yanaalu lfataa min cayshihi wahwa jaahiluun wayugdi lfataa fi dahrihi wahwa caalim sidaa wax tawkiida waa ka maran yahay ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاء هلكنا إذا من جهلهن البهائم wax tawkiida ma laha marka hadalka liqaaliya dihni baa loo turay meelilin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad yaclamu allahu almucawiqiina minkum walqaa'iluuna liikhwaanihim halumma ilayna walaa ya'tuuna alba'sa ilaa qaliila qad yaclamu allahu ilaahay waa og yahay xaqiiqa ilaahay waa og yahay almucawiqiina kuwii celinayey dadka ka reebaayey jihaadka inay raacaan minkum xaalay idinka idinka mid yihiin walqaa'iliina kuwii lahaa buu ilaahay og yahay waa kuwa asuune mucawiqiinta uune liikhwaanihim walaalahood liikhwaanihim walaalahood munaafiqiintaaba waxay ku odhanayeen halumma ilayna noo kaalaya war maxamed iyo asxaabtiisa ha raacina dagaalka yaa laydinku soo layne kaalay annaga iskala kaaya jooga walaa ya'tuuna may tegaynin alba'sa dagaalka may tegaynin ilaa qaliilan in yar mooyaane kuwaasina dagaalkana xaadiri maayaan hadday xaadiraanna intay madaxa yaro tusaanun oo meel iska yar tusaan nebigii inay wax dagaalamaya jooga oo kale yihiin bay hoosta suma yatasallaluuna liwaadan ayay mirmir usoo cararayaan usoo baxayaan waa munaafiqiin baa la yidhaahdaayo waa tii ma garanaysaa dee suuratu laxzaab ay ka hadashay oo yidhi markay ciidankii arkeen axzaabtii bay idhaahdeen eh, waid qaalat daa'ifatu minhum maxay waid qaalat eh, maya ta ka horeysaan doonayey ta ho- ka- ta- ta- ya ahla yasra maqaama lakum farjicuu ta ka horeysa maxay ahayd ها وحن نوجي ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تاسان دوني تاكا هوريسا يعني هو ماشي والله كل لنا يا او غر هؤلاء في غر هؤلاء دينهم باي هذا المسلمين تينا كون دينتooda ba ku kadisay macaalamka oo dhan bay iska celin karaan markii ma garanaysa hadii jiha walba gaalada meesha joogto oo dhan ilaa yahuud ay soo baahaysatay oo maaragtay آه، معاي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا اه واذ قال واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura haa wakaa qolada muslimiintuna dee iyagu waxay ogyihiin ilaahay inuu diinta wadaho waxa weeyaan iyagu maxaan ku dhahdaa dee waxaa ka baqi maayaane walamaa ra'a almuuminuuna alaxzaaba qaaluu hada maa wacadana allahu warasuuluhu wasadaqa allahu warasuuluhu wamaa zaadahum ilaa iimaanan watasliima marka waa kuwaa weeyaa kuwa ay aayaddu sheegaysa وقال السري الرفاع السري الرفاع ninka ma garanaysaa sariyu rafaa la yidhaahdo waa nin gabayiisu soo saaray awalla meelihiisaasuu iska kabkaban jiray oo karkaran jiray oo yacni wuxuu iska ahaa ama dawaarle ama meelihiisaa iska jooga dabeedna siduu wax u barbaranayay oo marba madrasadaha u tegayay oo lahaa bal carabiga ii kordhiya ayuu marka dambe shaacir ku dallaca dabeedna shaacir gabay wanaagsan oo gabaygiisa aada loo jecel yahay buu noqday wuxuu yidhi إن البناء إذا من هد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد باقيه كما يربوس كشيغا وحان صورنا في قد يعلم الله هذا الكا قد بالغو أكدي قد ومن أدوات التوكيد قد يعلم الله المعوقين منكم كان ضمن بلغة إن البناء باسمها إذا من هد جانبه هدي دنعسودمه haddii guriga dhinac soo dumo lam yaaman innaasu dadku kama aamin ahaa an yanhadda inuu dumo baaqihi inta kale kaana tawkiid quraa ku jira maaragta ina albinaa'a idaa ma labadaa laftooda mid baa zaa'id ahoo halkaana xaraf kale ku zaa'ida biliin kaana hal tawkiid baa ku jira waa kii dalabiga lalahaa ma garanaysaa oo qofkiiba xoogaa in yar buu mutaradid yahay qaaba abulcabaas asafaax asafaax ninkan loo yaqaanaa الخليفة العباسي وكي خليفة جهري بها صماهن عباسيين تا أيا مركي وماشى قبصدي خطبدو تشيدي وحاكمها خطبديهسا لا أعملن اللينا حتى لا ينفع إلا شدة لا أعملن وحن كاش قيسين دونا أنيجو اللينا تشجع سنانت يدبع سنانت أنت كودبع سنة هاي أيان كاش قيسين دونا من التوكيد باستعماله أو أن كاش قيسين أو أن كاش قيس حتى لا ينفع إليه وحبة ترويده إلا شدة أضيق مويان anigu adayga waxaan la soo baxayaa un marka debecsanaanta waxba tarwey wala ukrimanna waan maamuusi doonaa oo waan maamuusi doonaa oo waan karaamayn doonaa alkhaasata dadka khaaska ah madaxda iyo curafada iyo odayaasha dhaqanka iyo guurtida iyo odayaasha magaranaysa culimada iyo dadkaa wan wanaagsan ee madaxda dadka ugu horeeya waan karaamayn doonaa maa aamintuhum intaan uga aaminahay calal caamati caamada dadka caamka intaan uga aaminahay oo waa maxay yaadho waxaa laga yaabaaba inay dadkaba igu diraanba oo dee waa oday beeleed eh hadhow aniga igu soo kiciyo haddaan arko inuu meeshaa wadwado wax shirshirinayo marka xagga kaleaan ka wadayaa wey xagga kaleaan ugu dhigayaa wuxuu yidhi wala uqmidanna wallaahi baan ku dhaartay uqmidanna galayste oo galayste oo galayste seefi seeftayda seeftaydan u galkun bayba iskaga jiraysaa wey kaba soo saari maayo xataa yasullahu alxaqu ilaa xaqu soo saaro wala uctiyanna bixiye oo bixiye oo bixiye wallaahi waan bixin waan bixin waan bixin maba daysanayo waxnaba xataa laa araa lilcatiyati mawdican ilaa meel aan wax ku bixiyo aan waayo wixii aan anigu hayaba waan bixin doonaa buuli waxaad ku arkaysaa markaa tawkiidaad fara badan ayaad hadalkaa ku arkaysaa oo laamka laamka muutiatun lilqasam waa dhaar ucmilana nulu tawkiidkaasi waa dhaa waa waa waxaan leeyahay waa waa adawatu tawkiid لو قرمنا ساس وكله لو قمدنا ساس وكله ولو اعطينا ساس وكله قال الله تعالى إليه وحي لتبلغن والذين تربي دونا أو والذين تربي دونا ضدك مسلمين تاهو في أموالكم حولهن وحولها وحولنا حقنا كبحية أما النسقان بابا يدين كجليسة وأنفسكم نفتين أنا والذين كتربية والذين امتحانية ومسلمكم مبتلى والامتحانية شاعرك كلنا وحول والله إني لا أقو همة تسمو إلى المجد ولا تفطر والله بان كل دارتي هو دارتي اسمك صريحة وكل دارتي والله إني بهدني إنه توكيد بوقلي لا أخو لام كاو لام اللي بتدل هذا يوقلي صدح مؤكد بوسمي أنا أقول والله بان كل دارتي لا أخو همة بانين همة دير لبان هاي تصمو حي أص أكربك عضاء إلى المجد شرفت أي كربك عضاء همة ديدو oo hamad himmad un baan sii kororsadaa walaa tafturu mana daasho ku soo noqo waxa weeyaan lilmukhaatabi ninka qofka mukhaatabka ahi talaatu xaalaatin buu leeyahay saddex xaaladood kow an yakuuna waa inuu ahaadaa khaaliya dihni qof maskaxdiisu madaxiisu maran tahay min alxukm xukunka aad u sheegaysa waa ka maran tahayo dee beenna kuguma yaqaano markaa sida balaaqadu ku jirtaa waxa weeye inaad inaad tidhaahdo warka unu sheegto matalan arday baa ka maqnaaday xalqadii ama fasalkii ayuu ka maqnaaday dabeedna waxaad weydiisay yaa fulan he ayna qibta xaggaad ku maqnaatay dabeedna waxuu ku odhanayaa wuxuu odhanayaa sheekh inii mariid ama wuxuu odhanayaa mariid buu odhanaya waan jiranaa waan jiranaa haddii laakiin ninka googoysnimo looga shakisanaa muxuu muxuu samaynayaa wallaahi inii kuntu wax buu isku dardarayaa sooma maakidaad waa inuu isticmaalaa dee la googoys bu hore yaro u ahaay laakiin ninkii wanaagsanaaye saful awalka ahaa ama kursiga koowaad fadhiisan jiran maalin quudha habsaami jirin dee wuxuu ku hadlayaa hadal oo khaaliyadihni ah muqtada daahirna markaa ah oo ayuu ku hadlayaa وفي هذه الحال حالك يلقى إليه الخبر هذا الكوحة لنصوتورا أما الله شيغا خاليا إساقه كمر من أدوات التوكيد بالا شيغا ويسمى هذا الضرب نوع هذا الكوحة لقوم مقعابا من الخبر ابتدائيا بالا قوم مقعابا هذا لكم علي الحال ما كان وحد توكيد بالا هين ابتدائي بالا هذا به وحوي أن يكون مترددا قفك هذا الكعاد وجديسا ويرى حقا شكي باكوشرة لقنا هرو ودقيا مدنا دبوس ودقيا طالبا وحنا دونيا ان يصل انه غاره الى اليقين من معرفته في معرفته وركا ادو شيغسay inuu yaqiinta ka gaarana uu doonaya وفي هذه الحال حالك يحسن waxa wanaagsan tawkiiduhu in loo ad tawkiiduhu lahu in loo adkayo hal tawkiid loogu tuuro liyatamakana sidoo uma kansado min nafsi si hadalku uga dhaadhaco oo inaad run sheegayso aad ugu muujiso waa inaad xogaa dhaara aatira qasaman billah sidaa isdaawi ويسمى هذا الضرب نوعا waxaa lagu magacaabo min al-khabari talabiyan baa lagu magacaaba marxalada saddexaad waxa weeyaan yakuuna inuu ahaado munkiran mid diidaya hadalka balahu وفي هذه الحال حالك يجب waxa waajibaya an yu'akkad al-khabar khabarka in lagu adkeeyo min mu'akkidin hal mu'akkid fa waajib hada tii horena yaxsunu baa lagu yiri hada labada u kala fiirso ninka xogaa mutaraddidka ah yaxsunu baa lagu yiri istixsaanan waa la wanaajisti way fiican tahay in loo adkeeyo kadamba miyaa haddaad luqad carbeed ku hadlayso uuna ku diidan yahay luqad carbeed balaaqa ma garanayso waxna kama taqaanid mar haddii aad adkeyn weydo waajib baad ka tagtay bay ku leeyihin an yakuuna munkiran hadduu lahu hadalka aad u sheegtay hadduu diidayo wafii haadihi alxaal xaalka dambe ee uu munkirka yahay oo aanu ku ogolaynba yajibu waxaa waajibayaa an yu'akkada alkhabaru hadalka in lagu adkeeyo warkaad sheegayso bimu'akidin mid adkeeya aw aksara ama ama in ka badan calaa xasabi inkaarihi quwatan wa dacfan قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون مركي لو ديري لو ديري ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما هاي ان شاء الله تعالى halkaas waqtigeenu ku egyahay een hoostaas soo yar akhriya inta namudajkaas iyo inta idin faahfaahinaysa maaragtay misaal sheekhuna ka shaqeynayo soo akhrista sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam